hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuulaha habeenka ee raadiyaha isna ee magaalada jawaar toddobaadkii bahadahan oo kale ayaad inoogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadli doonaa gabdhaha barta xirfadda umlisinimada ee ku nool magaalada jawhar waxaana igala qaybgeli doona qaar ka mid ah gabdhaha barta umlisinimada ee u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhaankaa iyo farsamadana waa injineer saki
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan habeenka ku nool magaalada jawhar ayaa ah kuwa barta xirfadaha kala duwan xirfadda umlidsanimadana waxa ay ka mid tahay xirfadaha sida gaarka ay u bartaan gabdhaha haddaba qaar ka mid ah gabdhaha barta umlisinimada oo igala qaybgalay barnaamijka ayaan wax ka weydiiyey muhiimadda ay bulshada u leedahay in xalim kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka ee warbaahinta snac waa ku dhawahay aadaan u mahadsantay sahra n xalim inoogu warbixi barashadaada ku aadan xirfadda umlisinimada runtii wili waa ku guda jiraa ilaa haddana waxaan ku jiraa baraatikada aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan barto waa gartay heerka aad kasoo bilowday barashadan wax ma inoogu faahfaahi karta waxaan kasoo bartay jaamacadeyda ilaa iyo haddan waa wadaa insha allah waana rajey doonaa inaan ku shaqaysan doono si xornimo leh iskeyga ah waa gartay maxaa kuugu dhaliya in aad barato xirfadan waxaa iigu dhaliyay maadaama aan arkay baahida weyn ee u qaban bulshada khaasatan reer jawaar sidaa daraateed baan isiiri ka dhex muuqa bulshadaada waxaan kasoo bilaabay heer iskuul ilaa iyo heer jaamacadeed ilaa aan ka gaaro heerkan baraatikada ah oo waxaad iiga dhimantahay insha allah mar inoogiiwa geyi doono waa gartay in waxyaabaha inta aad ku guda jirto baraatikada aada baratay wax ma inoogu faahfaahi karta aad iyo aad waa ka faahfaahi karaa waxaa ka mid ah yacnii dhanka dhalmadoo kale oonan arki jirin si wejiga weji ah oo hadda yacni kalsooni weyn aan ka qaaday aan yacni isku dayi karo ama uu dhali karo maanta haddii aan arko qof oolinaysoo kale xaafad ha ahaato isbitaal ha ahaato meel kasto waxawaay xornimo buuxda kalsooni buuxdaan ku qabaa gacamihii ku bartay xirfadaaniid sidoo kale gabdhaha ilgamidka ah oo wax baranayaan amaba jecel inay wax bartaan waxaa ku dhiirigelin lahaa inay wax baratiin oodan dhig u dhigina bulshada xataa lid waxaa idinku dhaqaqi kara qaar ka mid ah faamilka oo idin dhigi karo iska jooji iyo waxyaabahaas waxaan dhihi lahaa dhagaanka fureysta hameeyina kamir dhaliya waa gartay inta aad ku guda jirtay barashada xirfadan ma jiraa wax caqabadaha aad kala kulantay caqabo way jiraan oo kaa imaanaya dibadda iyo gudaha marka inkastoo aanan dhib u dhigin haata alxamdulilah waan kasoo gudbay waa garteen caqabadaha aad la kulantay wax ma inooga sheegi karta aada iyo aad waxaa ka mid eh in lagu dhoo kale ma iska daysata xirfadadani yacni laga yaaba inaadan wax shaqo aadan ku helin laga yaaba inaa yacni birkamaano u dambeey doonto jiko waxyaalo midee bulshada kala kulmaysta waa jiraan laakiin dhulka lagama soo qaado waa gartay markii ay ku cusub tahay inaad barato xirfadda dhalinta ama umulsinimada waxaa jirta habeen badan oo la keenayo dhiigaas iyo waxyaabaha noocaas oo adaarkiisa adigoo bilow ah ma jiraa saameyn ay kugu yeelato markaa aragtay aada iyo aad markaa waa iska dareemi kartaa wax markaa kow ku tahay iyo markaaba ku ibay kaliyihiin so marka dhiig oo kale markaa ku cusubtaa waa ku wareereysaa dhagaha ku hugmaya yacni maalinta ugu horreysa waxaan dareemay oo ku cusbay dhiigka iyo mulsinimada koowa horta qof dhiig bixiis oo kale arkay qofki dhiig bixiis haddaan arkay anina waa dabaqmay gebi ahaanteydaba waa wareer waa gartay walow mararka qaar aa isdhihaysid kalaaba go-aanadan aada way u adag tahay shaqadan way culus tahay zaa-ida ugu wareeray inkastoo isdhihaysid saa ee tahay haddana waa kalaabanimo meela qumu waa tahay ugu dambeyn gabdhaha ku dhageysanayo maxaad ugu baaqaysaa maxaase ka rajeynaysaa xirfaddaada gabdhaha i dhegeysanaya waxaan ugu baaqaya inay hamigooda ka miro dhaliyaan wax kasta ha ahaato oo jeceshahay waxaan dhihi lahaa hore usii wata warka meelaha laga sheeg sheegaya iyo qalbi jabka ah ha qaadaninaha teeda kaleentee xirfadani waxaa keli u baranaya waa lawada fahmi karaa qof kasta waxa uu ku dadaalaya wuxuu jecel yahay mustaqbalkiisa inuu ku shaqaysto ilmihiisa ku korsado sidaa aan ka rajeynaya insha allah aan iskeyga meel u qaado kusoo dhawo warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga waa dhowahay magacayga waa ismahaan cabdulaahi koo ismaan bal inoogu warbixi xirfadda umulisinimada ee aada baratay walaahi xirfadda mulisanimada yacni haddaan ka hadlo horta waa xirfad aada iyo aada u wanaagsan oo muhiim u ah inay yacni gabar walbo ay barato wax loo baahan yahay waa oo muhiim eh yacni waxaa dhici karto ee gabdhaha xaalad adag ayaa qabsan karto yacni sida yacni horta waxaa laga yaabaa inaa magaalada aad joogtid oo kalenta yacni lagugu baahdo yacni adiga umlesa ay ka tahay yacni inaa muhiim waa inaa wax barato horto way ku anfacaysaa maanta horta yacni emergency aa dhici karo ee, qof idinka idinka mid ah aa foosho karo marka waa loo baahan yahay inaa xeerkaad kasoo baxdo aada barato umlesanimada muhiim waaye waa gartay ismahan maxaad ku doodatay xirfaddan umulisnimada inaad barato xirfadan waxaa ku doortay ee, xirfad aan jeclaha waa inaa ani barto yacni bilka maalin waxaan ogahay hadda ku dadaalo aan ku dhawar adeego yacni inaan baro karo waxaan aan kasoo bixi karo tayadeeda aan kama dhali karo dadaalkeyga aan ogahay oo yacni bulshada soomaaliyeed ay u baahan tahay waa gartay intaad ku guda jirto xirfadahan ma jiraan kiisas dhalmo oo aad xalisay haa si fiican waa jiraan keysad dhalmo ah aan xaliyay waa jiraan sida yacni yacni maal dhexdaase maamo ah waxaa la keenay oo emergency ah yacni dhiig bixayso oo y- dhicis ah aa la keenay marka yacni aadaa loogu baahanyaha maahano inaa garabkeeda istaagta umulashada aa caawisid aadaa loogu baahan yahay Een, anaga hadda umulasha buuxsa buuxda ma neyni laakiin assistant ayaan nahay umulashada caawinaa oo waxay wax kasta u baahato ayaan usoo qabanaa waa gartay intaad ku guda jirto barashada xirfaddan umulisinimada ma jiraan wax caqabadaha aad kala kulantay haa yacni waa jiraan wax caqabada kala kulmi waa jiraan horta ugu horeen waxaa loo baahan yahay ee, caqabad walba ay kusoo wajahdo inaa xalin karto kana gudbi karto marxalad walba kusoo wajahdo caqabadaha yacni caqabad badan way jiraan oo kala kulmaysid yacni waxaa ka mid ah sida waqtiga oo kaleente inaa dhowrto waqti wanaagsan ay imaado Een, habeenkii oo kaleente waa yacni dad badanaa yacni foo- fooshanayo marka waa dhafraysaa ee, adina waxaa lagaa rabaa inaa u samirto u dulqaadato ilan naf aa yacni badbaadinaysaa marka yacni karti iyo dulqaad badanaa lagaaga baahan yahay iyo samir badan waa gartay heer mustaqbal intee la eg ayaad ka rajeynaysaa inaad ka gaarto xirfaddan walaahi yacni mustaqbal wa- waxaa ka rajeynayaa heer heer wanaagsan inaan ka gaaro aa, yacni dadaalkay ka mir dhaliyo Aa, waxa- waxaana jeclahay umulisnimada umulisa buuxda inaan noqdo oo dadkayga wax ugu qabto aa heer yacni ka gaaro waa gartay maxaad ugu baaqaysaa gabdhaha kale oo ku dhageysanaya adigoo kula midka ah walaahi gabdhaha kaloo i dhageysanaya waxaan ugu baaqayaa yacni in ay xirfadan ay bartaan ay ku dadaalaan umulisnimada umulisada umulisnimada waa ee, waa shay muhiim ah waxaa arkaysaa hooyo iska dhibaataysan oo banaanka ku foolanaysa yacni waxay u baahan tahay gargaar badan ay u baahan tahay keer badan in loo sameeyo u baahan tahay marka gabdhaha waxaan kala talin lahaa inay yacni ee, iska dhaafaan yacni waxyaalaha maalaa yacniga ee caafimaadka usoo buraarugaan ay si fiican u bartaan u rajay lahaa n kusoo dhawow warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka waa ku dhowyahay magacayga waa socde socdi inoogu warbixi xirfadan aad barato ee mulisnimada wallaahi xirfadda umulisinimada horta in la barto waa shay muhiim ah sababtoo ah bulshada badankood maamooyinka qaar waxaa jira maamooyin qaar oo meelahaas laga keeno ayagoo dhigbaxa la keeno oo waxaa loo baahan yahay cunuga in la badbaadiyo oo hooyadana la badbaadiyo oo wax loo qabto walaahi way iska fiican tahay inaa umulisnimada aa barato walaahi xirfadaas aaday u muhiimsantaha sababtoo ah waxaa jira dad qaar oo deriskaaga ku ah oo habeenkii saq dhex foolan karo oo isbitaalka aanan aadi karin haddaa adi wax barato oo mulisada aa barato waxaa loo baahan yahay inaa micnaha aab cunugii iyo mahooyad aa badbaadiso aa wax u qabato umulisada aad iyo aad u muhiimsan tahay laakiin dadka ma ogo inay wax fiican tahay waa gartay n halkeed kasoo bilowda aas-aaska barashada xirfadan wallaahi waxaa kasoo bilaaba heer iskuulilahi heer jaamacadeed waxaa rajeynaa inaa umulisanimada heer aa ka gaaro aa dadkayga wax u qabto khaasatan dadka reer jowharka ah yaa kugu dhiirigeliyay inaad barato xirfadan oon kugu garabsiiyey wallaahi hooyaday macaan iyo macalimiinteyda hooyaday waxay jeceshahay inaa umulisanimada heer sare aa ka gaaro aa dadka baahidaha u qabo inaa wax u qabto oo dadkayga nagu faanaan oo dadka kaleenta iga dambeeyaan ee ani midayda u qaataan yacni inaa umulisnimada ay wanaagsan tahay dhiirigelin ka helaan ani ahaan nafsadeeda waxa- way jecleed markaa yaraa ilaa iyo hadda inaa umulisnimada heer sare aa ka gaaro aa hobigayga maaragta aa ka dhaweeyo waana jeclahay mar walbo inaa bartaa jecla haddana waa waa guda jiraa inaa umulisnimada heer sare aa ka gaaro waa gartay n ma jiraan kiisas dhalma ah ood aad xalisay intaad ku jirto barashada xirfadan wallaahi ee way jiraan hadda xitaa maamo oo uur leh haddii maamo dhalays haddii la ii keeno waa dhalin karaa waxyaabo badanna waa arkee ee, intaa inta ku jiray oo habeen iyo maalinna ah guda jiray soo habeenkii oo kaleenta maamooyinka qaar meelaha fogfogaa laga keenaa habeenkiyaa la keenaa markii la keeno sababta habeenkii oo loo dhafraa ee, maamadas iyo cunugii in la badbaadiyaa la rabaa Ee, marka umulisnimada aada u fiican tahay laakiin dadka ma ogo inay fiican tahay umulisnimada dad qaar waxaa jiraan ku dhahayaan maxaa umulisa ka baranaya maxaa wax u baranaya ay ku dhahayaan way jiraan dadkaasoo kale dhib jalaq ma loo siiyo waxaa jeceshaa marta hemigaaga hore loo sii wataa waa gartay yaa idinka garabsiiya inaad barataan xirfadan markii aad joogtaan goobaha lagu baranayo waxaa yacni yaa garab noo siiyaa maamooyinka oo yacni istaalka noogu soo horeeyeenoo khibrad u leh sida dadka oo yacni loo dhaliyo marka anaga maamooyinkaas ilaa qiraa siiye ayagaa intaas intaas ka sugo macalimiinteena oo jaamacadda yacni sida tiyori ahaan cashar ahaan inoogu dhigeen laakiin aragti ahaan isbitaalka ku baran maamooyinkan aada u mahadsan yihiin oo yacni waxay noo noo dhabar adeegeen inaan barano oo dadka baahiyaha qabo aa badbaadina ca- hooyada iyo cunugeeda waa gartay n socdi intaad ku guda jirtay barashadan ma jiraan waxyaabo adiga markaasi ku qalqalgeliya oo aad ku aragtay gudaha isbitaalka haa way jiraan mararka qaar waxaa jiro hooyo iyo cunugeeda oo in la kal- in la badbaadiyo mararka qaar waxaa jiro cunug iyo hooyada maaragtay mareega ugu duubmoo kaleente oo waxaa la raba hooyada inaa badbaadiso cunugana aa badbaadiso kiisaskaas way jiraan oo yacni kastoo qalqal ku gelinayo oo laba naf inaa badbaadiso lagaa rabo ilmaha iyo hooyada in la kala badbaadiyo sababtoo ah cunugaas oo hooyadiis intaasoo bilood ay sugaysay inay cunugeeda dhasho kadib ee cunugeeda aragto laakiin haddii a- hooyadii badbaadi weyso cunuga hadda hooyadii badbaadiso cunug dhinto hooyadaas mm, xanuun weyn oo qabana sabab intaasoo bilood micnaha ay sugaysay hadduu ka dhinto haddana hadduu cunuga badbaado hooyada dhimato cunugaas hooyo la-aan oo noqonaa marka kiisaskaas oo kale waa aragnay
waa gartay n heer intee la eg ayaad hadda ka rajeynaysaa inaad ka gaarto xirfadan umlisinimada wallaahi heer sare inaan ka gaaraa rabaa aa iskii maxaa micnaha meel aa u furto gabdhooyinka qaar oo iga dambeeyaan se yacni tusaale ahaan ay u arkaan inay tahay umulisada wax wanaagsan oo wax lagu qabsan karo dad qaar jir oo dad qaar waxaa jiraan ku dhahayaan umulisnimada wax maahan shaqo kuma helaysid maxaa ku baranay ee shaqada saasaa wax laisku siiyaa maxaa ka baranay kudhaa dadkaasoo kaleento yacni mas- mi- adi ahaan maskaxdaadii dilaan qalbigaa wax ku jiro dhan makuu ogola inaa heersar ka gaartid laakiin haddaa adi jeceshaha inaa heersar ka gaartid wax walba maaragta waa suubin kartaa qof wuxuu ku dhaha qaadanin waxaa adi rabto inaa subis aa jeceshaha hersar waa ka gaari kartaa gabdhaha oo hadda oo guryaha iska joogjoogaan waxaa u rajeynaa inay wax bartaan oo muslimadana waa mid fiican oo bulshadaada iyo dadka bulshada ka sugoo dadka adi walaasha habrirta oo waxaa jirta oo foolanayso habeen sakdhex aanan isbitaal ka gaarin laakiin hadda adi qof oo muliso barta haddaa tahay is- wax walba oo qaban kartaa waana foolin kartaa haddaa wax barate laakiin ha dhihin ha isniijimin wax ma ka baran kartid umuliso wax fiican maaha umulisada way fiican tahay laakiin hadda qof fi- wanaagsan aad tahay oo inaa wax barta ay kugu jirto maskaxdaada wax waa baran kartaa umulisadana heersar waa gagaari kartaa marka gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha joor keligii ma haysto gabdho walba oo soomaali ah oo soomaali joogto waxaa horjeynaa inay fadhi ka kacaan ee umulisinimada heersar ay ka gaaraan waxa keliya la baran karo way tahay umulis wax walbo waa baran kartaa ha isniid jibinin waxa laal waxaa baranayso oo maskaxdaada ku jirto waa baran kartaa umlisadna way wanaagsan tahay fadhiga ka kaca umlisnimada wax la barto way tahay haddaa fadhisid xataa haddaa umlisnimada aa baratid aa isbitaal iyo waxaas aawaad goob xaafadaha waa ka furan kartiin dadka xaafadaha jooga umlisnimada oo oo yacni oo uureyda ee way ku imaan karaan ee marka fadhiga ka kaca waxaan ii rajeynaa inaad guulka gaartiin umlisada guudaan intaasi aan kusoo afmeeraya barnaamijka umuuraha habeenka oo aan toddobaadkan uga hadlaynay gabdhaha barta umulisnimada ee ku nool magaalada jowhar tanii intuu socday barnaamijka waxaan la socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisi xiga sidaa iyo amaano allah
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan